dakada weyn ee magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo dhoweynayay markabka saxminta shidaalka dalkeena soomaaliya kaasi oo ka yimid dalka turkiga munaasabada lagu soo dhoweynayay markabkan ayaa waxaa kasoo qeyb galay madaxweynaha dalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ay wehrinayaan ra-iisul wasaaraha dalka madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed wasiiro xildhibaano iyo qeybaha kale ee bulshada wasiirka wasaaradda batroolka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdirasaaq cumar maxamed ayaa ka warbixiyey heerarka uu soo marayay saxmiinta shidaalka labada munaasabad markaa fiidiso waxay ka turjumayaan baahida loo qabo ama ahamiyadda ay labada dal siinayaan hawshan socoto hawshan socoto oo ah saxmiinta shidaalka wuxuu ahaa geedi dheer geedigaasoo marxalado badan oo kala gedisan soo maray waxaa nasiib aan u yeeshay in marxaladdii bilowga ahayd aan kala qayb qaato madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sannadkii laba kun iyo saddexiy tobankii waxaa haddana sharaf iyo farxadii ah in maantana aan kala qayb qaato marxaladdii uu u dambaysay aan dhihi karno oo qoditaanka shidaalka ka horraysay oo maantan halkan nooga dhacayso intaas waa heerarkii iyo marxaladihii aan soo marnay madaxweynaha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare oo si wada jir ah u daafuray munaasabadda ayaa soo dhoweeyey wafdiga ka socday markabka sahminta shidaalka iyagoo u mahad celiyay dowladda turkiga
martida uu hogaaminayo wasiirka badhoolka ee dowladda turkiga walaalaheena madaxweynayaasha dowlad goboleedyada xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada marti sharafta kale dhammaan kasoo qaybgalayaasha assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib maqhrib baa la joogaa aad baan u soo koobayaa marka koowaad maanta waxaa dhaqan galay oo dhaqangalkiiska bilowday heshiiskii sanadkan bilowgiisii aan la galnay walaalaheenna ee turkiga oo laba arrimood oo muhiima ku saabsanaa oo ah in la iska kaashado dhinaca amniga iyo dhinaca dhaqaalaha marka waa bilowga dhaqangalkii heshiiskaas isagaa awa maanta aan u taaganna qodobka labaad waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaan dal iyo dibad oo aan leeyahay waxaan bilownay si dhaba u bilownay sahankii iyo geedigii lagu carraabin lahaa gaajada iyo faqriga anoo ku hadlaayo magaca ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacbiga iyo dowladda turkiya iyo hoggaankeeda mudane rajib dayib erdogan oo runtii mar kasta oo aad istiraadid soomaaliya amaa laga sii jeesto adduunyadu ay ka jeesatayba adduunyada dib ugu soo jeediyo soomaaliya wax badanaa maalintaas iyo maanta inta ka dhexaysay soo kordhay horumar badanaas la gaaray maxaanku idhahday mar walbana noloshu taxadiyaadka iyo jallenjesku way jiraan laakiin dadka soomaalida runtii maalintaas laga soo bilaabo iyo ka horba way soo kabanayeen way soo socdaan meel aad iyo aad u fiican ayay maantana taagihiin maanta marka heer kale oo dadka soomaaliyeed ay istaageen ay la yimaadeen oo ay ku qanciyeen caalamkiina inuu arko maanta marka waxaa la joogaa wakhtigii haddana dadka soomaaliyeed dhaqaale ahaan iyo awood ahaan loo soo dhisi lahaa maanta waa maalin kale oo adduunyadu ay haddana tiraahdo warheedhahay soomaaliya waa la maalgasho karaa war meesha waa wanaagaa ka jira war waa dhaqaalaa ka jira war fursadaa ka jirta la yidhaha haddana leanna markabkan inuu meesha soo istaago ma ahayn wax iska yimiday marka waxaad dareemaysaa mar kale soomaaliya in dib loo soo mirilacay darfaha inay dadka soomaaliyeed ka wada qabtaan dowladnimada oo aan dowladnimadeenna xoojinno waaye ee hore u socdaan haddaanan la imaanin ma ka faa'iidayno fursadaha ay caalamka uuna siinayo oo midan walaalaheen turkiya ayna siiyeen ay ugu horumarto markabkan ayaa door muhiima ka qaadan doona saxminta shidaalka ku jira baddeena soomaaliya kaasi oo ahmiyad weyn u leh ummadda soomaaliyeed